wasaaradda cadaaladda galmudug oo kaashanaysa wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada dhusmaraab ku qabatay tababar lagu baranayo ilaalinta xuquuqda caruurta tababarka ayaa wax ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada dhusmaraab ururka qaranada galmudug iyo laamaha ammaanka tababarka ayaana ujeedkiisu ahaa ka hortegidda xadgudubka caruurta ee tacdiyada ka dhanka ah tababarka ayaa socon dara muddo laba maalmin ah cadceed sheekh doondiiriiye oo ku hadlaya afka bulshada rayidka iyo gudoomiyihii ururka qaranada galmudug ismaaciil xalana ayaa ugu horeyn ka hadlay muhiimadda tababarkan iyo sida loo ilaalin karo xuquuqda caruurta yararka ah ilmihiina madaxay ku socdaan gabboodfalkii guriga aa ugu daran intii loo geysan lahay oo ama la dili lahay ama la askaray lahay ama la kubsan lahaa waxaa uga daran fakriga guriga ku haya iyo socdaalka guud oo nolosha oo waxbarasho la-aanta anugu haddii aanu waxbaranayn shan lix toddoba shan lix toddoba bay-adda uu ku nool yahana waa ku dhib asagana na kukuma jiro
mararka qaar waxaan aragnaa caruur qoryo wadato oo gawaarida teknikada saaran waa mamnuuc sharciga wuu diidayaa shareecada islaamkana way diidaysaa ilmaha inaan lagu shaqaysanin waxaad arkaysaa markaad marar badan waxaad arkaysaa canuga inuu la-yahay hooy uu ku hoydo derbijiif inuu yahay oo meelaha yaal yay xanaanadaas saaran tahay mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay dowladda meeshaas ka talinaysa hadda annaga alxamdulilah reer galmudug haddaan nahay weli waxaan joogaa afar sano ma arkin canug derbijiif ah ilaahay ha naga hayo asaan uga mahad celinaynaa laakiin maanta markaad tagta muqdisho waxaad arkaysaa ilmo derbijiif ah yay saaran yihiin mas-uuliyadda ilmahaas xukuumadday saaran tahay marka wasaaradda maadaama ayadoo ka taabaqaadaysa caruurta dhibaatada lagu hayo waxay noo keentay barnaamijka kahortaga tacadiga caruurta in la askareeyo in lagu shaqaysto la taliyaha wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya maha daahir xilif ayaa dhankiisa ka hadalay tababarka iyo waxyaabaha laga faa'iidi karo caruurtu mar walba tacadiyada la soo gudboonaada hadday naqa lahayeen kuwa loo geysto iyo ayaga ruuxooda kuwa ay geystaan waa waxaan is leeyahay waa tacadiyo mar walba bulshada u taagan tahay marka wasaaradduna waxay iska saartay mas-uuliyad weyn federaal ahaan maamul goboleedyadana ayagana coordination xoog leh la leedahay oo mar walba xoogga waxaan saarnaa inaan si wada jira cadaalad heliddaas iyo protectionkaas carruurta u baahan tahay wasaarad ahaan aan labada wasaaradood yacni aan xoojinno gebagabadii kulanka tababarka ayaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda galmudug cabdulaahi axmed maxamed waxuuna ka qaybgalayaasha la wadaagay muhiimadda ay leedahay ka hortegidda xadgudubka caruurta iyo tacdiyada ka dhanka ah ujeeddada kulamada noocana loo qabanayno waxaa waaye kan uu ka mid yahay oo kii ugu horreeyan aan ahayn kii ugu dambeeyan aan noqon doonin ujeeddada laga leeyahay waxaa waaye marka hore horta bal in layska warsado xaalka da-yarteenna ama heerka cadaaladeed ee da-yarteenna ku sugan yahay hadda kadibna markaan intaa ogaano layska wareysto bal sidii la hormari lahaa hadday ahaan lahayd kaysaska dhaca oo maalinlaha ah iyo shuruuc ahaan laftirkeeda shuruucdii loogu talagalay inay ilaaliyaan cadaaladda caruurta wixii naga dhimanna sidaan u dhammaystiran lahayn horta waa inaan ogaanaa baahiyaha iyo waxaa la yidhaahdo gaabiska meesha ay ka jiraan tababarkan lagu baranayay xadgudubyada ka dhanka caruurta iyo inta uu socod doon waxaa la filaya inay waxweyn ka bedelaan laamaha ku shaqeeya cadaaladda iyo ilaalinta xuquuqda caruurta yararka ah